arrintan u tagnayna waxay ahayd dilkii ka dhacay meel u dhow degmada feerfeer oo dad shaacab ah lagu laayey saddex wiil ay ku dhimatay marka u horraysa intaan hadalkaygu u gelin waxaan tacsi u dirayaa dadkii iyo eheladii iyo guud ahaan soomaalidii ay ka geeriyoodeen wiilashaas samir iyo imaan allah inaga siiye innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aad iyo aadaan ugu xunnahay waa ka tiirahaysannahay waana u tacsiyeynaa ilaahayna waxaan ugu baryaynaa jannadii firdows inuu ilaahay ka waraabiyo gacanka xaqdarana disho intaa markaan ka gudbo safarkaan maanta ku tagnay ujeeddadiisu waxay ahayd sidaan hore idinkuugu sheegay wiilashaasi shalay meesha ku dhintay waxaan kala hadalnay dowladda federaalka ee etoobiya iyo maamul goboleedka kelinka shanaad ee etoobiya mar walba arrintaa waa soo laalaabatay dad badanaa ku dhintay maalin walba inuu wiil ku dhintana sax ma aha arrinkaas in la xakameeyo oo dibdaba dilkaasi uusan u dhicinna waxaanu xoogga saari doonnaa insha allah haddii ilaahay idmo iyadoo ay iska gaashanaayeen labada dowladood waana ka soo ballanna dadkii gacanku dhiigliyaasha ahaa waxay naga ballan qaadeen dowladda etoobiya federaalka iyo maamulkaba waxay naga ballan qaadeen shan iyo toban casho gudahood inay maxkamadda ku horkeenayaan dadkii dembiilayaasha ahaa ee gacanku dhiigliyaasha ahaa ee wiilishaa dili sidaa daraaddeed eheladii wiilasha ay ka dhinteen iyo shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa inay ilaaliyaan nabadda nabadda inay ilaaliyaan dadkaasna sharcigaa la horkeenaa waxaan u nimid iyaga sababtooda waaye mana fakanayeen inta sharciga laga horkeenayana nabadda ha la ilaaliyo deganaanshaha la muujiyo annagaana ku maqan tallaaba sharciga waafaqsan waa laga qaadaa waxa ay ku qancaan oo dadkii iyo eheladii ay wiilashaa ka dhinteen ay ku qancaanne waa horkeenaynaa haddii ilaahay idmo shan iyo tobankaa cashana hanala ka warsugo aad iyo aadaan u mahadsan